haddii aan ka warbixiyo ganacsiga buuhoodle ama gobolka cayn sanadihii ugu dambeeyey ama sanadihii horeba indhoweyd waxaa weeye ganacsiga wuxuu u kacayay kor ganacsiga qaybihiisa kala duwan ganacsiga yaryar iyo ganacsiga waaweyniba way ka jiraan waxaa ka jira kambaniyo fara badan oo soo dejiya badeecadaha qaybaheeda kala duwan marka kambaniyadaas ilaa boqol kambani way gaadhaan
bal mukhtaar waxaad iga warantaa qeybaha kala duwan ee ganacsatada heerarka ay degmada buuhoodle ay ka kooban yihiin maadaama ad tahay guddoomiyaha ganacsatada degmadani
ganacsiga buuhoodle haddii aan ku kala qaado horta guud ahaan ganacsigu aada iyo aad buu u socdaa waana deegaan ku xidhan deegaamo fara badan sida maaragtay kelilka shanaad ee etoobiya oo kale ilaa gobolka doollo iyo inta ka shaysa iyo degmooyinkiisa ku xidhan maalintii buuhoodle waxaa soo gala gaadiid aad fara badan oo uga baxa qeybaha jihooyinka kala duwan sida maaragtay koonfurta oo dhinaca kelilka shanaad oo ilaa gobolka doollo dhowr boqoloo gaari ayaa uga baxa oo maalinta soo gala oo u qaada safaro uga qaado xarumahan kambaniyada waaweyn buuhoodle ka qaada sida xaggan maaragtay inaga xigta dhinaca burco tuulooyinka aaggan ku xeeran iyagana wa baabuurta way u baxdaa xaggan maaragtay bariga iyagana way u baxaan jihooyinka oo dhan marka ganacsiga buuhoodlena waa qeybo kala duwan wuxuu u kala baxaa sida maaragtay ganacsiga waaweyn ee kambaniyada ganacsigan maxay ahayday carwooyinka kuwa qudaarta bal waxaad iga warantaa isbedelka tobankii sane ee ugu dambeeyey waxaa la sheegay in ganacsiga buuhoodle waxyaabo badan ay kusoo kordheen bal intaad ganacsiga kusoo jirtay maadaama aad ahayd ganacsisadii ugu horreysay ee xarumaha ganacsiga ka hirgeliya maxaa iska bedelay baa la odhan karaya
waxaa iska bedelay sideedaba soomaaliya sidii burburkii waxay korkaca iyo samaysay ganacsiga dhismayaasha ama maxaa yeelay horumarka magaalooyinka wixii labadii kun ka dambeeyey xilligaas buu ganacsiga buuhoodle anaqaadka iyo horsocodka sameeyey xawliga wuxuu bilaabay ilaa labada kun iyo tobankii iyadoo oo loo sameeyey magaalada laamiyo iyo wadooyin inkastoo ay u baahan tahay haddana marka waxaa la sameeyey bakhaaro waaweyn iyo hoolseelaro sidaas buu ganacsigu kor ugu kac
ku xidhnaashaha adeega deegaanada kala duwan coroninteleg buu ka qaatay in ganacsigu kobac fiican ka sameeyo degmada buuhoodle wax weyn buu ka qaatay waayo haddii ay tahay meeshu gobol ama meel maxaa ahayday